magaalada boosaaso gaar ahaana xaafadda oktoobar laanta kulmiyaah ayaa waxaa laga sameeyey ololo nadaafadeed waxaa iska kaashaday ololahan dowlada hoose ee degmada boosaaso iyo shacabka xaafadda oktoobar xogayaha dowlada hoose ee degmada boosaaso ismaaciil cali buureed ayaa ka waramaya ahmiyadda ololahan ay u sameeyeen
gudoomiyaha xaafadda baalade gudoomiyaasha afarta laamood oo halka nagala joogta laanta kulmiya hadda iyo laamaha kaleba horjoogayaasha dhammaan guddida xaafadda waxa weye waxaan iga mahad celinaya sida wanaagsan a uga soo qayb gasheen ololaha nadaafadda aanu ka bilownay magaalada boosaaso waxa weye waa mahadsantihiin waxaan rabnaa magaalada oo nadiifa waxa weye qashinku intu ku jiro cudurku jiraa nadaafaddu waa nisu min aliimaan weye nadaafaddu waxa weeye in la saaro waxa prioritiga number one weeye dadku inay nadaafadda ka shaqeeyaan qashinkan ay aragnay oo saaka halkaa gurayno dad innaga inala midaba xaafadahooda intay ka soo gureen aroortii intay soo kalaheen halkaa keenay innaguna saaka waxay ku kalahna inayn qashinka ay soo dhigeen qaadno marka waxa loo baahan yahay inaan iska xililka iska saarno qashinku wuxuu leeyahay meelo loogu talagalay shirkadaha jira qaada subax kasta soo yimaado magaalada oo waxa weye magaalada uga saara bannaankeeda marka waxaa loo baahan yahay xaafaddu inay xilka iska saarto sidii qashinkaas loo maarayn lahaa oo qofku intuu soo qaado halkaa uu keenin waxa weye arrinkaas annaguna xil baan iska saari doonaa qofkii lagu qabtana insha alla waa ganaaxi doonaa idinkuna inaad soo gudbisaan dadka caadaystay inay mataqaanaa bannaanadaas magaalada xaafadaha dhexdooda qashinka ay ku guraan inkuna mataqaana insha alla saa uga shaqayn doontaa baan rajeynaya magaalada nadiifa waxa weye dadkeeduna waxa weye noqdaan mataqaana dad caafimaad qaba cudurrada iyo xanuunada iyo cusbitaallada waxa yaala waxa sababa waa waxa weye qashinka halkaa inoo yaalo weye subax kasta marka arrinkaas inaad idinkuna xil iska saari doontaan insha allah ololaha nadaafaddan aad sii wadaan asbuuca keliya ma ahaan doonto maalin kasta waxa weye inay waxa weye waxay u joogaynaa inuu ururno qashinka magaalada magaalada population weyn baa ku nool waxa weye dadku waa qashin waa soo baxaya laakiin qashinka haddaan la maarayn oo waxa weye dhinaceena dhiganno halka guryaha ku yaalla oo guriga dhinaciisa arkaysa qashin dhex yaalla waa khalad weye waxaasu qofku waa inuu qashinkaas ka guraa annaguna waan ugu taageeraynaa insha allah dowlad hoos ahaan xaafadaha waxa weye waa mahadsantihiin ugu horreeya guddoomiyaha degel oo si fiican oo hagarla-aana u shaqaynaya iyo laamaha maanta laantan kulmiyaa la joogno laamaha kalena waa sii mari doonaa xaafadaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxaa ka jiro loolan xagga nadaafadda ah waxaana arrintan qayb ka qaata dowladda hoose ee degmada boosaaso